بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن صار على نهجه واصطفى أما بعد إن شاء الله تعالى waxaynu bilaabaynaa kitaabka alishjaaca intii dowlada ka qusaynaysay oo ah min annikaax ila aakhiri nikaaxa laga bilaabo kitaabu nikaax laga bilaabo ilaa iyo gebagabada xaqiiqatan mawaadicda fiqigu waxaa laga yaabaa haddii la isyaado basdiya ama iskulkaaga kitaabu nikaax oo qura intaynaan kutubta kaleba u gudbin inuu ilaa dowlada aakhirkeeda inala socdo si aanay taasi u dhicin aynu isugu jaangoyno dowlada inta loo xadiday iyo dowlada maca dalika dalabatulcilmiga laftooda aynu isugu joojinno maadaama oo dad badan oo ka mid ah marka ardaydii iskuullada oo laga yaabo xidhiidho hore inaanay la lahayn duruusta iyaga laftooda loo baahan yahay sifaday ku fahmi lahaayeen ee loogu soo koobi lahaa in waxa weeye ay munaasib tahay in loo tixgeliyo marka intaba inagoo milicsanaynaa mawduuc kastaaba faahfaahinta iyo basdinta uu xaq u leeyahay ma siinayno bal waxaynu isku dayeynaa inaynu soo koobno oo hadalkeennu uu u dhaxeeyo bayna ikhtisaari ilmuqil wa tadwiil ilmumil deeraynta wax daalinaysa iyo koobista wax dhimaysa labadaasi hadalkeenu dhexdooda aynu dhigaynaa insha allahu tacaala oo si loo fahmi karo ayaynu isku dayeynaa aynaan hadalkana aada u farabadaynan waxaynuna ku dadaali doonaa inta inoo sahlanaataa dawaabita iyo masaa-isha sida loo koobay ee markaa daabit loogu xidhayo musanifku raxmat ullaahi calayh wuxuu yidhi kitaabu nikaax wama yatacallaqu bihi min alaxkaami walqadaaya ay kitaabu axkaami nikaax axkaamtii nikaaxa kitaabkeedii ama nikaaxa kitaabkiisii iyo wamaa yatacallaqu wixii la xidhiidhsanayay bihi nikaaxa oo min alaxkaami axkaam ah iyo walqadaaya dhacdooyin wixii la xidhiidhsanayay maadaamanu nili waa koobaynaa kelimadaasaynu kaga gudbaynaa oo axkaam iyo qadaayaad iyo maxaa udhexeeya xuquuqda hore ay tilmaamo fi bacdi axyaa intahaynu ka roganay runtii nikaaxu waa shay markaa ahamiyadiisa iyo tixgelintiisa mudan waana sunnadii nebiyada salawaatu ullahi wasalaamu calayhim oo lasoo noolaynayo waana si uu nebigu sala allahu alayh wasalam amarkii uu ina amray oo la fulinayo tazawaju lwaluud alwaduud fa inii mukaafir mushrikumama yowmqiyaama uu inagu yidhi haweenka dhalmada badan leh ee bimacnaa hidda ahaan lagu yaqaano inay markaa dal badan yihiin ee raggooda jece markaa ragga jecel ee raggooda jecel bugsada maxaa yeelay maalinka qiyaame waxaan di kula faantamayaa ummadaha iyo ambiyada marka runtii waa shay markaa ahmiyadiisa iyo qiimayntiisa leh waa shay bani aadamka sida uu imaamulbulqiniba tilmaamayo loo jideeyey waktigii nebiyullaahi aadam laga soo bilaabo calayhi asalaam adduunyadana aan gaar ku noqon doonin ee aakhirana daayimaya oo ilaahay subxaanahu wa tacaala cidda uu ku manaysto jannadiisa allah yaga yeela kuwa jannadiisa ku manaystee waxa weeye quuran cayn loogu diyaariyey iyo dad marka ay naftooda ku xasisho oo ay ku indhaqabuusato marka ay sidaa tahay waa midda kale ee waa wasiiqada ama wasiilada ama raabidada isku xidhaysa ummadda oo ummaddu waxay wax isugu noqonaysaa nasabkan la isku tacaarufaya la isku garanayaa ka imanaya waxa weeye waa guurkaa la isguursanayo oo halka qoysaa dhisma ayaa intaasoo ummadood midba meel kaga soo xidhmaya waxaa ka mid a markaa fawaa'idiisa inuu basharigii ama baqaaga markaa bashariga uu sii jiro oo bani aadamka uu sii jiro oo cibaadadii allena ay taa ku xidhan tahay wama khalaqtu ljinna walinsa ila liyacbuduun alle markuu leeyahay jin iyo insiga uma abuurin ilama inay caabudaan mooyaane wax kale uma abuurin cibaadadii alle ee bani aadamka xaggiisu waxay kusii baaqi noqonaysaa waa guurka ama haddii kale oo la isguursan waayo dee inqiraad baa dhacaya dabarbo ayaa dhacaya oo banilinsaankiiba halkaa uu ka baxo bani aadamkii waxba ay ka hadwaya cibaadada alle waxyaabaha ay ku baaqi noqonayso ee kusii jirayso ayuu markaa ka mid yahay ninkaa marka runtii waa shay u baahan si badan in loo saneeyo laakiin aad mooddo maanta dhexdeena inuu ku dayacan yahay oo bani aadamkii ama dadkeennii in badani aanay fahmaynin shayga markaa cibaadada ah masaalixda badan iyo fawaa'idda badan ee ay ku tacaluqayso ee la xidhiidsanayso sidii loo qowl yarayn lahaa oad arkayso in nikaaxa waddadiisii la adkeeyey jahli iyo hawo daraaddeed in la adkeeyey dariiqii nikaaxa oo dhallinyaro badani ay arrinta iyada a kaga markaa dabran yihiin ama ay ka hortaagan tahay kharashaadka iyo dhibaatada faraha badan leh ee ku xeeran ninkaa runtii waana shay loo baahan yahay qof kasta oo waxa weeye aakhiradiisa u turanaya adduunyadiisana cirib wanaagsan ka doonaya in loo dadaalo arrintaa iyada ah sidii loo hawl yarayla waayo mar kasta oo dariiqa xalaasha la dhababo oo la adkeeyo waxaa sahlanaanaya dariiqa xaaraanta waayo bani aadamku iskama taagnaanayo marka dariiqa xaaraanta wadadeeda ayaa fududaanaysa marka cid kastoo mas-uul ah iyo cid kastoo xildhibayo iyo cid kastoo ilaahay subxaana wa tacaala cabsidiisa xasuusanba wax fiican rag iyo dumarba in lagu gooriyo arrintaa iyada ah dariiqeeda sidii loo sahlayn lahaa ee loo fududayn lahaa waxa weeye khayrka iyo wanaagga la isugu kaalmaysan lahaa kelmaddaa markaynu kaga gudubno muqadime ahaan aynu gudagalno shiiku sida uu kitaabka ka yiri annikaaxu guur mustaxabun waxaa loo sunneeyaa liman shaksidaa loo sunneeyaa yaxtaaju u baahan ilayhi ay ila nikaaxi qof u baahan ayaa loo sunneeyaa marka shiiku waxa uu tilmaamaya asal ahaan asal ahaan ma ibaaxa mise waa sunne ee marka hore ahlucilmigu isku qabtaa marka sida fiican ee saxiixa asal ahaan waa sunne waa sunnadii nebiga iyo ambiyada kale baa salawaatu ullahi wasalaamu caleyh marka wuxuu leeyahay qofka loo sunneeyaa asal ahaan iyadoo axkaamulkhamsuhu dirkaba ay geli karaan oo mar xaaraam noqon karo nikaaxu oo mar waajib noqon karo oo mar sunne noqon karo oo mar mubaax noqon karo oo mar way karaha noqon karo dirkaba ay dhici karto isna wuxuu leeyahay waxaa loo suneeyaa cidda u baahan oo dadkii wuxuu u kala qaaday marka muxtaajun ila nikaax iyo kayru muxtaajun ila nikaax mid guur u baahan iyo mid aan u baahan markaa ka guurka u baahan laftiisii laba usii kala baxaya mid markaa uhbadii heli karaya oo kharashkii u haysta guurna u baahan iyo man laa yajidu lhuba iyo mid aan kharashkii heli karaya nabiguna sal allahu aleyh wasalam waa tilmaamay yaa macshara shabaab man istadaaca minkum ulbaha falyatazawaj faina waqadu lilbasari waaksanu lilfarj waman lam yastadic facalayhi bisawm fainahu lahu wijaah wuxuu tilmaamay nebigu sal allahu aleyh wasalam xadiiska saxiixaynka ee cabdillahi ibn mascuud warinayo inuu yidhi dhallinyaro ciddii gurigal awoodi karaysa ama waxa weeye jimaac oo gurigalkii la socdana awoodi karaysa falyatazawaj ha guursado ciddii gurigalkana karaysa maxaa yeelay fa ina waqatul ilbasari waxsan lilbasar isaga ayaa duurkaasi indhaha u ilaalin badan oo u laabis badan xubintarankana isaga u ilaalin indhahana isaga ayaa u laabis badan oo waa wax markaa indhihiina ku ilaalinaya oo indhahaadu sii taagi maysa markaas leedahay xaasiska leedahay xubintarankina waa ilaalinaya ciddii aan taa awoodi karay waxaa saaran inuu soomo maxaa yeelay taasi waxay u tahay ufaanis amadiisi jebinaysa marka nabigu wuxuu u kala qaaday dadkii u baahanaa sida xadiiska laga fahmayo waa laba mid heli karaya wuxuu ku guursado kaa waxaa u sunne ah inuu guursado waxaanu nebigu dhawaaqa uu markaa aada ugu sii khasisayoo si gaar ah usii baraarujiyey madinat shahwa halka loo filaan u ah hamada iyo markaa bulshaduna ay kasoo kaxdo oo dhallinyaradii ah iyadoo dhallinyariya waayelba arrintu husayso misna dhallinyarada lagu sii gaariya maxaa yeelay waa halka loo filaanka u ah waxa weeye hamada iyo bulshaduna waa halkay kasoo kaxda oo ama dhallinyarada ayay bulshadu ka hadhaa ka baabaa ama bulshadu hore ugu naqda yaa macshara shabaab saasuna buu leeyahay dhalinyaro marka ciddii awoodi karaysa ha guursataa laga gurgal haysata ciddii aan haysanina ha sooma oo macnaha looma sunneeyo laakiin waa isaga bannaan tahay oo isaga laftiisa ma aha kanaan heli karayna in laga xaaraan yeelaya maaha waa u bannaanta waayo nebigu sala allahu alayh wasalam mid xitaa xadiid soo waayey khaatam min xadiid kaatul xadiida ayuu de markaa u guuriyey salawaatu llahi wasalaamu calayh marka alcilmigu waxay yidhahdaa waa loo sumayn unkaa laftiisa aan waxba heli karayne waa isaga bannaanta waliyastacfif aladiina laa yajiduuna nikaaxan xataa yuqniyahum allah min fadli kaa sunnadu waxay tahay inay ka dhowrsoonaadaan oo ma haddaanay waxay wax ku guursadaan haysta inay markaa iska daayaan oo soomka iyo xaggaa isaga baydhaan laakiin hadday u baydi waayaan oo guursadaan maxaa wajid ibaaxa ee ma aha markaa xita karaha madaxa ciddii aan u baahnayn iyada lafteedu labay u kala baxaysa ciddii aan u baahnayn cid kharashkii haysata iyo cidaa kharashba haysata cidda aan kharashba haysan nikaaxna u baahnayn ciddaasi waa karaaha waa laga fiican yahay wax fiican maaha inuu guursado waayo kharashna ma hayo nikaaxna baahiba uma qabo marka maxaa culayska intaa lagu kalifay haddii waxa weeye uu kharashkii haysto nikaaxna aanu baahi u qabin bacdu ahlilcilmi waxay ahdeen isaga laftiisu waa karaaha waa laga fiican yahay bacdu ahlilcilmina waxay ahdeen waxba karaaha maaha way isaga bannaan tahay baahi bayuu u qabina mar hadduu kharashkiina iska haysto nikaaxna aanu doonayn allahuma ilaa qofdii cillo daa'iman ay ku sugan tahay mooyaane sida cinayn oo kale inuu yahay ilaa hamad ama xumayn taran kuba go-an yahay ama marad kalo iska daayinahayo kaasi waa laga fiican yahay inuu guursada maa laakiin ala wajhi karaaha macnaa taxriima siyada qaarkooday waajibaysaa waajibaya oo haddii qofku naftiisii zino uga boqo ama taqwadiisa oo liidata ha noqdo hamaddu ay iskaga badan tahay ama waxa weye hadday doonto taqwadiisuba ma liidato oo taqwadiisu waa fiican tahay laakiin hamaddu xeerka ay garaacayso ayuu waxa weeye isleeyihin oo armaa shaydaanku mar walba guursadaa xalada noocaas ayay u waajibaysaa inuu guursado mar hadduu naftiisii zino uga baqayo waxay noqonaysaa ma laa yumkinu tarku lxaraami ila bificlihi faficluhu waajib qaacidada ay yidhaahdaan wixii waxa weeye ama malaayatin tarku lxaraami ila bificlihi faficluhu waajib shayga aanay dhamaystirmaynin xaaraanta in laga tagaa ilamaa shaygaa in la sameeyo mooyaane shaygaa in la sameeyaa waa waajib marka haddii la yidhahdo zinadii oo xaaraam ah shaksigii yidhaahda ka tegi kari maayo siday ii wadataan arkaayo ilamaa bificli nikaax inaan guu sameeyo mooyaane waxaynu leenahay fa ficlu fi hadihi alxaala waajib inuu sameeyo xaaladda iyadaa nikaaxa waa waajib aynu ka gudubno waynaan masalada kusii dheeraa annikaaxu guur bimustaxab waa loo suneeyaa liman shaksi yaxtaaji u baahan ilaysa wayajuusu waxa u bannaan lilxuri ninkii xorta ahaa an yajmaca inuu kulmiyo bayna arbaci xaraa'ir afar xor ah oo dumar ah inuu kulmiyo ayaa u bannaan afar wax ka siyaadsani uma bannaana ka waa muxaram laakiin afar dumara way u bannaantay inuu guursado oo xor ah xor ah buu ku qayday waxa weeyaan dumarka kale ee addoommada ah iyaga laftoodu waa la mid oo waa la mid hadda ha u qaadana inaan ku leeyahay cafway an halkaasi kale inaan ku leeyahay afarka la jamcin kara iyaga waa ka duwan yihiin yaan si kale hadalka loo fahmin waxaway hal mid ayaa iyaga nikaaxooda lagu gaabsanaya wax ka badan muxaram bay noqonaysa waanaynu arki doona isaga tilmaami doona insha allahu taala lakiin markay afar dumar oo xora yihiin wax ka badan afar dumar oo xora ma banaana hadday laakiin tasari tahay inaad waxa weeyaan adeegsato uun oo isticmaasho uun macnaa gabadha oo aanay guur ahayn oo addoommo adigu aad leedahay ay tahay tasaribu fasal khaasa buu inoogu iman doonaaye tiro allaaliyo tiraday doonaanba waa bannaan tahay oo wax cadada bixaqaya male inta doonta isticmaali siday boqolaal yihiin marka waynu arki doonaa tasariga ama gabadha addoonta ninkuu leeyahay laakiin dumarka la qabo afar wax ka badan oo xora ima bannaana hadday addoon tahayna mid wax ka badan imama bannaana saynu arki doonaa welilcabdi addoonkiina bayna sanatayn labo ayaa u bannaan oo labo ayaa u bannaan sida jumhuur saxaaba iyo salafan wakhalafan ba ay ku tageen bacd ahlicilmi ijmac baa lagu xikaayoodeen labo ayaa addoonkiina u bannaan walaa yankixu guursan maayo alquru ninkii xorka ahaa amatan addoon guursan maayo oo addoon inuu guursadaa ninkii xorka ahaa uma bannaana ilaa bishardayni laba shardi in la helo mooyaane kow waa shardi cadamiya waa cadamu sadaaqi lxorra meherkii gabadha xorta ah inuu waayo meherkii gabadha xorta ah inuu waayo laba waa shardi markaa wujuudiyo in la helo ay tahay wa khawfu lcanasi waxa weeye inuu ka baqo zino oo shaygii aad ka baqaysay maka amkii shaygii aad la helayay oo kale baa la dhigaya oo shaygu had iyo jeer shayga uu ku dhow yahay waxaa la siiyaa maa yuqaaribu xukmi waxa uu xukunkiisu dhadhoweynayaba shayga xukunka ugu dhow marka zinadii yay dhicinba laakiin haddaad aragtay inaad kusii qarbadhowgalo arrinta aad xaggeeda usii yeelanayso waxa weeye waa laga hortegaya saddan lidariica maantoo la awdayo sidii kaanamaa inaad arrintii ku dhacayso kalaa laga dhigay dabeedna waxaa lagu banaynayaa daruuro ahaan waxa weeye gabadha addoonta ah inaad guursato gabadha addoonta ah inaad guursato sideedaba gabadha addoonta ah waxa weeye ninka xorta ah uma banaana ilaa cinda daruura aw ilxaaja xaajadana qaaliban in badan qad tanzilu manzilata daruura xaajaduna hal iyo jeer in badan waxay jirtaa manzilada daruurada sawaan kaanat khaasa aw caama ama xaajadaasi mid guud ha noqoto ama mid gaar ha noqoto marka ninkii xorta ahaa gabadha addoonta ahi waxay u bannaan tahay laba shardiguu sheeku tilmaamay shardi saddexaadna waa jira oo aayadda lafdiiba ay tilmaamayso waman lam yastatic minkum qowan an yankixa almuxsanaat almu'minaat ومما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات يا الله وكيري ذلك لمن خشي الحنف من حق الغلقات كتبع على شرط بقى انت تكتب oo shardiga koobaad waa maa lam yastatic minkum tawan kii aan awoodi karay saacatu lghina oo sadaaqu lxura ay markaa ku tilmaameen al qofkii aan sico iyo khanifinimo haysan oo macnaha gabadhii xorta ahayd wuxuu ku guursado aan heli karayn gabadhii xorta ahayd an yankixa muxsanaat muxsanaat bimacnaa xalaaiq baa looga jeeda dumarkii xorta ahayd muminaadka ah wuxuu ku guursado aan heli karayn famima malakat ayman waxa weeye kuwa ay midigyaalkiinu hanteen ayaa markaa u banaan inuu guursado oo min fatayaatikum muminaat ka mida xablihiina muminaatka oo dumarkiina marka muminaatka ka mida marka shardiga labaadna halkaasa laga fahmaya waxa weeye addoonta la guursanaya bishardi waa inay muslimata wayna iimaan leedahay waa shardi labaad wey oo addoon gaalad ah ima banaana in la guursada shardiga saddexaadna waa halka u dambeeya dalika liman khashiya lcanata kii mashaqo iyo zina ka baqa ee idinka idinka mid ah iyo sidaasina u banaan saddex shardi bay aayad ku timaa wato bishardi ninkii waa inuu waayaa gabadhii xorta ahay wuxuu ku guursanaya oo wixii uu markaa meherkii uu ku guursan lahaa waa inuu la-yahay isagu waa inuu la-yahay baa hadday taado cid kale annagaa ku siinaya ama gabadhaba tidaada anigaa cafinaya ama arrintu ay qaabo kale sidaa ugu timaado waxay inala gelaysaa masaa'ilkii aynu kusoo arki jirnay tayamumka waysada gagabaysigeedii iyo meelaha kitaabulmanhaajkiiyo markaynu dhigayna manhaajka manhaajubaalibinta shaaficiyada iyo waqtigaynu aqriyayna iyo kutubta kale ba aynu ishaarnay oo ah ma aqbalaya oo waajibka ku tahay inuu aqbalo mise waajibkuma sida saxiixaana waajibkuma waa nicdam ilmina waa kuwaya galad sheegarkeeda oo weyn daraadii waxba waajibkuguma haddii mid yidhaahdo war adigu suguli waa ma haysatido waan ku arkaa anuu makaa bixiya waa diidi kartaa war may addoontaydaasaan heli karaya taydaas iska guursanaya maba waayo hadhow galad sheegarkeeda iyo adigoo kaada u yaabo wixii aan kuu galay waad ogey iyo hawsha halkaa ka imanaysa waxa laga yaaba in nafta kuu keeno marka shaksiga inuu isagu waayaa unbaa muhima haddaa tay anugu ma hayo cid masalan aada u waalid tahay oo kuu guurinaysa ana aanay jirin oo icfaaqul waalid waa baabka haddii ubadkaaga iyo had annagaa kuu guurinayna ma diidi karto iyaga biil ahaan inay ku biiliyaan iyo inay kuu guuriyaan dirkaba xaq baad ugu leedo waa waajib saa an arrintu sidaa ahayn waxa weeye addoonkii way kuu banaanaanaysaa mar haddaad weyday gabadh xor ah oo aad guursatay ama xitaa tii aad masalan waxaaskaba ahayd ay ku dhacdo wax diidaya istimtaaci sida xubin tarankiiba inuu awoodgur iyo wixii lamid ah mar haddaanay saalix u ahayn in lagu markaa istimtaaco lagu raaxaysto waxa weeye wujuuduhaa ka cadamiha joogitaankeedu la-aanteed ulimi marka qodobka koowaad waa cadamu salaada xora qodobka labaadna waa khawfu lcanaq khawfu lcanaqi weeye dino inuu shaksiga ka baxo qodobka saddexaadna gabadhan aad guursanaysaa ee addoonta ahi muminad oo gabadh muslimada male saddexdaa qodob ama saddexdaa shardi ayay tilmaamaysaa aayadda aan ka gudubno haddii weliba waynu arki doonaa insha allahu fasalada dambe mid kamid a inoogu iman doontaa imanka guurkii baa laga wada hadlaya arrinku waa guurku ama hadday isticmaali tahay oo istimtaac waxaan loo yaqaana tasariga ay tahay horaynu ishaarno waa baabkay oo addoomaha kuwaad leedahay markanaad isticmaalaysa nikaax ku isticmaali maysa ooma qabtid ee tasari baa leeha waa wax sharcigu kuu baneeyey oo gabadha inaad sideedaa ku isticmaasho addoonta aad leedahay ay kuu banaan tahay walaa dalqadaane kaa furma inin ku dalqadood baa ku fureeta dee maba qabtid baa lagu odhanaya isna waa ku xalaal inaad u qabtaa oo waa maamalakada imaan ku dawo hadaaday sidaa tahay taasi waa baab kalo inoo iman doontaa laakiin guurkii gabadha addoonta ahi ninka xortaa waxay u banaan tahay xaaladda xaajada iyo daruuradu marka ay baxday wa nadaru rajuli ila almar'ati calaa sabcati amri wa nadaru rajuli ninka eegmadiisii iyo daymadiisii iyo diiradiisii ila almar'ati haweenay uu eego calaa sabcati adrubin waa toddoba qaybood axaduhaa midkood nadaruwa eegmadiisa weeye uu eego ilaa ajnabiyatin gabadh gayaana uu eego liqayri xaajatin dan la-aanna uu u eego fagayru jaa'isin fahuwa kaasi gayru jaa'isin waa midaan bannaanay arrinta noocaasi ee waa midaan bannaanay dumarka iyo ragga eegmadays eegaan ama dumarkuba dhexdooda iyagu ay is eegaan ama ragguba iyagu dhexdooda ay is eegaan waxay ku wareegaysaa laba qodob oo qura allahuma ilaa haddii laga maarmi waayo qodob saddexaad waa la iskaga dare laakiin laba qodobun bay ku wareegaysaa oo madaahkan taxriimka ee dadka la kala xaaraantinimeeyo is-eegistoodu noocay doonaan ba ha noqdeen laba qodobun bay ku wareegaysaa kow waxa weeye ima alcawra marka lagu leeyahay madaahu taxriimka waxaa la xaaraam yeelayaa marka eegmada la xaaraam yeelaya rag iyo dumar iyo rag rag eegaya iyo dumar dumar eegaya kaytootaba ha noqotee marka la xaaraantinimay xaaladda la xaaraantinimay ila mid kastaba xaalada ay xaaraam noqonaysaa jirtee laba qodob unbay ku xidhanta ima alcawra bimacnaa ima nadar alcawra cawra eegisteeda kow waa la xaaraam yeelaya oo cawrada markaad eegayso ma nin baad cawradiisa eegaysaa adna nin baad ma gabadh baad cawradeeda eegaysaa adna nin baad ma gabadh bay cawradeeda eegaysaa iyana waa gabadh ma nin bay cawradeeda eegaysaa iyana waa gabadh afarta xaala fardi maa mar kasta waa xaala ode ninka laftiisa cawradiisa yaa ku yidhi eeg haddaad ninta waa muxaram sharcan adiladana waa kusugan marka waxa weeye eegmada marka la xaaraam yeelayo noocay doontaba ha noqotee martan ninka eeu shiku tilmaamo usoo noqon doonaaye waxay ku xidhan tahay kow alcawra cawradu markaa mutlaqan cinda alxaaja waa inu tilmaami doono mooyaane cawra waa mamnuuc laakiin haddii xaaja timaado oo waa masalo kale ima alcawra iyo wa imaa sawfu fitna sawfu fitna iyo imaa in laga boqo fitno waqti labadaa qodob bay ku wareegaysaa labadaasay ku wareegaysaa sideeduba masaladu maantaba kala wado oo imanka toddobadan uu sheegayo waxba toddobadaba innagaan isku daanin labadaa daafid oo kurayaya waxa weeye imaa waxaa laguu diidaya waa cawro waxaa lagu leeyahay dacwada ha eegin imaa in lagu yidhaahdo waa khawfulfitna waa hoy fitna arrintaa iyadaa looga baqaya ha eegin oo isha hala sii raaci haddii qodob saddexaad lagu daro waxaynu odhan karnaa imaa bidaliilin khaas iyo imaa daliil gaara inay leedahay masaladu daliil gaara inay leedahay maxaynu uga jeednaa markaynu tusaale ahaan nidhaahno gabadha wejigeeda cawro maaha oo cala saxiix aynu sidaa waafaqayno inaan cawra inaana cawro maaha aynuna nidhaahno wax fidmo ah oo aan naftayda uga baqayaa ma jirto labadii cillaba way ka baxdee maaragta maca dalika misna waynu xaaraam yeelayna oo inagoo nidha wejigii gabadha cawra maaha kow tusaale ahaan waa qodobka labaadee nidhi wax fidno anigay haysa iyo muraadaan kale ahayba man cawra eegiya ma jirto waa qodob labaad soo maa misna maca dalika waxaanu leenahay waa muxaram cala saxiix araajix ahlucilmigu haba isku hayeen sababkuna waxa weeye daliil khaasay leedahay oo in dumarka marka horeba la eegaabaa la oqolay fidno iyo fidno la-aanba ilama mubarir sharci ahoo arrintan iyadaa suuro gelinayo banaynaya mooyaane markaasto arrintu intay ku wareegaysa waa intaa sideedaba jinsi kastaaba ilowmay nin nin eegaya noqdo ama gabadh gabadh eegaya noqdo ama nin iyo gabadh is eegaya noqdo kuwa alla isu baneeyee dee ama isu xaaskaya kuwaa mooyaane sharcan kuwii alla isu baneeyey mooyaane qolona qolo inay eegto oo shahwe ahaan u eegtaa uma banaana cala saxiix kan cala saxiix leena hadda khilaaf baynu ishaarayna la soco qowl kala jiro maxaa meel yar oo kale ishaaray cala saxiix ilamaa ninkii gabadha nikaaxa ka rabay mooyaane ninka gabadha nikaaxa ka dhaba sidaynu ishaari doono markaynu masaladaa marayo lishahwo inuu eegaa waa banaan weligaba yaanu qabin isagoo arrintuu eegayaabay gabadha ishoola si raacayaa waa lishahwa markaa shaksina shaksi aanu xalaal ahayn inuu eegaa uma banaana lishahwa hamad ahaan inuu eego xitaa nin nin eegayana ha noqoto nin nin eegaya ha noqoto gabadh gabadh eegaysa ha noqoto nin gabadh eegaya ha noqoto mar haddaan wax xalaal ahayn oo labadii shaksiga masala isqaloo kale aan ahayn ama sarrifku ka dhexeeyey gabadhii adoontayd waxyaabaha ninku uu lahaa uma banaana inuu yidhaahdo wa- hadduu doono isagoo nina yahdo inuu ninkaa hebel markaan eego arrintayda waxbaa iska yara bedela ama gabadhi ay tahdo gabadhaa markaan eego arrintayda waxbaa iska yara bedela muxaram bay noqonaysaa insha allah uu qof laga ogol yahay qofkaa alla u xalaaleeyey mooyaane lishahwa iyo hamad ahaan inuu eegaa ma jirto allahuma ilaa fi xaali nikaax xaaladda nikaax ee guurdoonka tahay gabadha weligeed bay ku banaanaan halkaa maraysa yani waxaad u eegaysaa lishahwa muraad baad ka leedahay quyuudna way leedahay iyo shuruud oo insha allah markiida inshaaa mawduuc iyada kelmadeeda hormaray eegmadii muxaramka ahayd ee aan banaanayn iyada lafteeda laba qayb baynu ku xidhan marka dambe carabkun baynu maraynayna maadaamanu uyuuda u xidhnay iyada lafteedu labay usi kala baxaysa eegmadii aan banaanayn ko waxa uu noqonaysaa qad laa tadcu ilayhi alxaaja waqad tadcu ilayhi alxaaja waa labada inaanay xaajada iyo baahidu keensanin in la eegaabaa suuragala eegmadu waa muxaram soomaaliya masalan tusaale oo ninkii oo gabadha isagii eegaya wey waa tan xilmiga maraya inay xaaja keensanta in la eego iyo inaanay keensan labadaasi u kala baxaysa haddaanay xaaja keensan waa tan in loo tilmaamay oo muxuu nagu yidhi nadaruu ilaa ajnabiyatin bikayri xaaja fakayru jaais waa wax aan banaaneen mutlaqan haba inagu kala saaran ma banaana haba inagu kala saaran ma banaana iyo ima lixaaja dan baa keensata in la eego haddii dani keensato in la eego eegmadaasi way banaanaanaysa alxaaja qad tanzilu manzilata daruura sawaan kaanat khaasa aw caam masaa'ilkan uu leeyahay inoo banayn doono dharee soo socdaa waa baabkaa xaajada waa xaajiya daruura adilo badana waa laha laakiin waktiga iyo maqaamka aan ii saamaxaynin inaan adilada hoos ugu daadiyo marka haddii xaajadu iska sahlan tahay oo xaajo fudud tahay wejiga iyo kafayinku baa lagu gaabsadaa haddii xaajadu sahlan tahay eegmadeeda haddii xaajadu intaa kasii adag tahayna way xubnaha kale ee aan cawrada markaa ka ahayn way banaanaanaysa haddii xaajadu sii adkaato xaajada ugu dambaysa ee ay dhici kartaba mansilatu daruurana inay tahayna xitaa cawraday banaynaysa qaarkoodna mansilatu daruura waxba bayay noqon oo sida dhakhtarnimadii oo kale iyo ama xubintaran ha noqoto ama meel kaaba ha noqotee maca dawaabidiha muctabara iyadoo leh way banaynaysa waana lil xaaja qof daruurana leh aynu haddaba maadaamaynu nihi intaasun bay ku ururaysaa arrin oo marka lasoo khulaasayo masalada eegmadu intaa ka bixi mayso aynu sheika haddaba u leexano hadalkiisa suumiy wathani ka labaad nadaruhu eegmadiisa weeye uu eego shaksigii ilaa zawjatihi haweenaydiisii ama gowradiisii ama afadiisii ama xaaskiisii aw amatihi ama addoontiisii inuu eego weeye oo fayajuusu waxa u banaan an yandura inuu ka fiiriyo ilaa maa cala alfarda minhuma xubintaranka wixii ka soo haray labadoodaba inuu ka fiiriyo ayaa u banaan laakiin sida saxda ah ee cinda ahlicilmina saxiixa ka adiladuna ku gargaarayso xubin tarankuna waa u banaan yahay biduuni karaaha wax karaaha iyadoo aanay la soconin wax karaaha iyadoo aanay la soconin macnaha gabadha jirhkoodao dhan xataa xubin taranku waa u banaan yahay marka intaa yare uu yidhi intaa ka soo hadhay waynu ku khilaafayna macal farjaatu leeyahay xubin taranka way ka soo hadhay minhuma labadoodaba sida saxda ah labadoodaba xubin taranka inuu eegaana waa u banaan yahay wax weliba karaahayo maaha wasaalixuka saddexaad nadaru eegmadiisa weeye ilaa dawaati maxaarimihi gobolkii aan gayaanka ahayn uu eegayo kan xarimtiisa ahaa aw amatii lmusawaja ama addoontiisii la qabay ee uu cid kale u guuriyey ayuu eegayaa fayajuusu waxa u banaan bimaa cadaa wixii ka soo hadhay maa bayna surati warukba cundhurta iyo ruuga inta u dhaxaysa wixii ka soo hadhay ayaa markaa u banaan inuu ka eego oo sidii ninku nin u eegayey oo kale ayuu leeyahay inuu meelaha ka eega oo iska banaan dow labaad wuxuu tilmaamayaa maya waxyaabaha had iyo jeer xaajada xaajadu keensato cindalmihna oo kale marka shaqada oo kale iyo inay iska muuqato mayarkan qaaliban si qaalib ahaan iska muuqda oo weliba xaalaadka gaarna meelihii ay isku khilaafi karaan oo meeluhu sii kala duwanaan karaan sida xaaladday wax siisanayso kale naasku waxyaaba iska muuqda buu ka mid yahay laakiin xaalaadka kale ee aan waxba jaqsiisanayn yani wax la tasaamuxayo oo si yar la isaga muujin karaya maaha marka qowlka kale wuxuu leeyahay war maya gabadhii maxramka ahay had iyo jeer markaa dumarku iska shaqaynayo waxyaabaha ka muuqda oo qura inahaasun inuu ka eegaabaa saxa inahaasun inuu ka eego ayaa saxa hadda ogowna og xaaladan iyada ahi waxay ku qaydan tahay biduuni shahwa inaan qofka wax markaa dareen ay ku jirin haddaad dareen ahaan u eegeyso haddaad dareen ahaan u eegeyso jirkaa kale xitaa caadiga aha ee kuu banaana xitaa wejigii ma banaana oo ninkii horeyn usoo tilmaanay ninku ninka inaanu dareen ku eegin yani shahwa looma ogola gabadhana looma ogolen gabadh kale way kutaa gabadha ay baxmaysa w maxramna looma ogola hadalkeeda markaa ninki u haya xaaladda laga waranaya waa qof markaa arrintiisu ay toosan tahay oo sideeda u indhuhisa lagala waraabicuta afraad annadaru eegmo weeye liajli nikaax guur daraadi uu eegayo oo fayajuusu waxa banaan ila lwejhi walkafay wejiga iyo labada kaf intaa hore jaaglaya inuu ka eego labada muuqanaya wejiga gabadha iyo kafaynkaa hore inuu ka eego runtii gabadha in la eego adilo badan baa ku tiri oo weliba mutlaqahoo sii daysano waxba qiimay oo nabiguna sala allahu alayh wasalam xadiiska saxiixaynka sahl ibnu sacd asaacidi uu soo warinayo gabadhii nafteeda usoo bandhigtay macnaa tin iyo cidhibba waa saaray eegmada kor iyo hoosba arag waa u dhaca markii halkaa taagay marka ahlulcilmigu iyagoo isla qirsan adiladu inaanay goob gaara qaybin oo wejiga ha laga eego iyo waxa weye halkan ha laga eego aanay gaar u qoran qaarkood fi bacdi alxadiis waxwaa ayaadaan halkaasaan ka fahmina laakiin sida saxdaahi in adiladu itlaaqantoo sii daysan haddaba waxaa la isweydiiyey maxay baa haddaba adilada lagu qaydaya bacdu ahlilcilmi qawaacidda shareicada iyo waxa weeyaan adilada kale sharciga shaygan maadaamoo lilxaaja loo baneeyey oo dan timid daraaddeed loo baneeyey waxa weeye adaruura tuqadaru biqadariha wakadalika alxaaja daruurada waxaa lagu qadaraa qadarkeedu intuu keensanay xaajaduna waa lamid oo iyaduna qadarkeedu intuu keensanayso ayuunbaa markaa lagu gaabsadaa marka waxay leeyihin quruxda wejigaa kaaga filan oo inta badan laba qodob baa dumarka loo eegaa waa quruxda iyo jirhkeedu sida uu u barwaaqaysan yahay macnaha ay markaa waxa weeye ay u markaa sirkeedu u macyahay u naxsanta labadana marka waxay leeyihiin wejigii quruxda waa majmacu ljamaal oo haddi quruxdaba soo kulminaysa waa wejiga ka wejiga markaa taawa e quruxdii waad aragtaa gacmaha inta hore markay soo baxto intaad aragtana waad fahmaysaa jirhkeedu inay dhuuban tahay ka fadhido xitaa aanay taagnin waad fahmaysaa marka waxay leeyihin intaasaa inaga ga filan daa'ifo kaloo ahlulcilmiga ka mid ah saddexda riwaayo aan tilmaami doonaa ilaa malaxmidna saddexdii waa ka sugin waaye qol waa qolada wejiga shaaficiyadu kanay tilmaamayaan waana riwaayada imaamu axmed leeyi ta labaad waxay leeyihiin ahlucilmiga qowlkooda labaad in waxa weeye la yidhaahdo war maaya daro qaaliban baa looga jeeda gabadha iska eeg marka lagu leeyahy hadiyo jeer inta muuqanaysaa looga jeeda qowl kastaabana adiladiisuu leeyahy lakin waa inaga nidhahda gaakooli oo la yidhahdo war inta qaaliban muuqanaysa ayaa looga jeeda qowl saddexaad wuxuu leeyahay mar haddii la idlaaqay oo aan la qaydin daliil kale in la helo mooyaane jamiiculjasad in laga eegaa waa banaan xataa mutajarida iyadoo xitaa dhar dhigatay in la eegaa waa banaan imaamada axmedna riwaayadaas waa sugna iyo salafka qaarka saddex qowlba waa jira oo qolana daliilka idlaaqaysay qaadatay oo labada qole kalena waxay rabaan qawaacida iyo macnaha adilada laga fahmayo inay ku khasisaan saxaabada laftooda way ka sugan tahay maxamed ibnu maslama alansaari iyo sahla ibnu abi xaytama iyo masalan jaabir ibnu cabdillaahi durkuba inay waxa weeye ay eegeen oo weliba aanay ku qaydin weji iyo kafto ixtaajaadka u gabaday oo gabadhii uu u gabaday uu yidhi markii aan intaan u gabada arkayna aakhirkii u guursaday ilaa ma yadcuu ilaa nikaaxiha markaan arkay bu wuxuu igu yidhi inaan guursado macnaha dhulkii aan ka rabay inaan arko aakhirkii u guursaday marka xaqiiqatan wejiga iyo kafaynka waxba ku qaydi mayo riwaayadan ahlucilmiga qolada aada ugu sii markaa talax tagtay tiri inkasta waa laga eegi karaa taana qaadan mayo laakiin ilaa maa yadharu gaaliban qowlkaasaynu qaadanaynaa saxaabadana maadaama in badan waynu tilmaamayna ka sugan tahay ilaan meel la ku qaydin inay ka eegeen weliba aada iyo aada indhaa ola sii raaceen gabadha markii lai maxaad saa u yeelaysaana ay soo daliishadeen xadiiska masalan tilmaamayo iyo adilada lamidka idaa hadaba امرأة فلا جناح أن ينظر إليها إذا كان إنما ينظر إليها لخطبته وإن كانت لا تعلم markuu xadkiin ka buurdalbayo haweeney wax dhibac kuma sugna inuu gabadhaa eego haddii wuxuu u eegayaa ay tahay buurdoonnimadaa uu ka buurdoonayo haday doonto yaanay ogaanin be waxaanay ahlucilmigu u shardinayaan gabadhaa la eegayo inay tahay mid la fili karayo inay ku aqbasho marka hore waa inaad go-aansataa nikaaxa inaad marba iska eegeegeynune waa inaad buurdoon rasmiga qabto laba waa inaad fili karaysaa inay ku aqbasho oo gabadha inaan iskuladba ahayn oo aan kuuba joojinayn oo odhanaysa xaggaad ka bilow dee inaad sii eegtaa saxma waxaan kuu danaynaa ku daalimo inaad sii eegta sax marka gabadhu marka aad ka fili karto inay ku aqbali karto adigina aad khidba iyo guur daraadi u eegayso waad eegi kartaa adiladuna meel gaara kuma qaydin laakiin qowlkaa aada usii usii balballaacsaday iyo si badan baa loo eegi karaa waxoogaa naftu laa tartaaku bijawaasi kuma dhibcayso banaanaashihiisa marka waxaynu ku gaabsanaynaa quruxda inta gaaliban daahirta in lagu gaabsado haddii uu meel kale isagu sii baahan yahay oo waxa weeye uu leeyahay aniga meel gaaliba aada u daahirta maaha si dumarka ukurtada ku doonayo oo u eego markaa yidhaahdaa oo sidaa yasada eegmaduna adigu ahlucilmiga waa dawray ka leeyihiin laakiin sida saxda ah wakti gaaran ma aha ee waxay ku fiican tahay laakiin sida adilada wadaahirkeeda ka muuqanaysa nimanka tilmaamayna la tacal wakti aanay ku ogeyn bay kusii wacan hadday ku ogtayna ma marka ma fihi mushkila waxa wakti gaaran ma in ka hor baa fiican intaydan kala duur dalbin inaad sii eeg marka daba iskaga tusta waa laga fiican yahay waa si banaan walkhaamisu ka shanaad annadaru eegma weeye lilmudaawaati dawayn iyo marka iskaweyn loo eego oo fayajuusu waxa bannaan ilaa mawaadici meeshii allatii taasoo yaxtaaju uu u baahan yahay ilayha meeshaa uu daweynta looga baahan yahay inuu ka eegaa waa bannaan tahay laakiin bishardi waa in maxramna la joogaa haddii maxram lawaana dumar fiqaada oo kaleo lagu kalsoon yahay waa inay la joogaan waana in gabadh daweyso oo maqaamka gumi karta oo hawsha u gumaysan la waaya wadda noocaasiya bay ninka eegmadiisa iyo daweyntiisa noocan ahay meel kasta uu eegayahay banaana wasaabisu talixaad annadaru eegma weyne shahaada markhaati ahaan baa loo eegaya amaba waa xajiyaan oo danba ka aw lilmucaamala ama la macaamilid kale ayaa loo eegaya ama alaabbay kuu dhiibanaysaa ama waxbay dinax maraya marka inaad wejigeeda aragta jecesho fayjuusu waxa bannaan annadaru eegmo ila lwejiga khaaso wejigoo qura in laga eegaa bannaan waayo wejigaa kaaga filan aqoonsi inaad gabadha hadhow tii wax kuu dhiibatay inay tahay aad aqoonsi marka eegmada dumarka wejigooda la eega ama mucaamalaad ha noqoto ama meel kasta ha noqote yani waxay ku banaan tahay un in dumarnimadeeda iyo iyada lagu aqoonso oo had iyo jeer waxaa jira cimanka meelaha qaarkood oo ama meelaha xukuumiga waxyaabaha qaarkood in la yaro ama yay niqaab la soo gelin ama yay caynkaa la soo gelin yani waa sax hadii leedana iska rog aan ku aragne oo noocaa tahay ad gabadheen kale ama iyada lataba shaksiyadeeda in la aqoonso laakiin hadhow in la yahda ma rogan karto iyo badan bay dhacdaa arrin saxa ma oo la yahda intaad xafiiska dhex fadhido ma soo rogan karto waayo shaygu haddii xaajo lagu baneeyo biqadri xaaja lagaga gaabsada gabar marka saas u gaabsatay kutaalaga wanagaasoo qofkaa dumarka abaana rogode sii deyso laakiin inaad tahay mayaa marka baa rogan ciddii doontaa waa soo gashay wax saxa ma waana qowl markaa aad jahli iyo xadida buguursan wasaabicu ka toddobaad annadaru eegmawey ila amati addoontiina eego cinda ibtiyaaha marka la iibsanayo fayajuusu waxa bannaan ila mawaadic meelihi in laga eego allatii taasoo yaxtaaju u baahan yahay ilaa taqriibiha gedgedinteeda meelaha uu gedgedinta ka rabo waa in la eegaa marka xaajaadka meelaha la tilmaamaya oo inagii xaajada saddex u qaybinay waxaa looga jeedaa wejiga iyo kafaynka wato intaasi iyadu waa meel kaanu cudriga qaato intaasubay ku gaabsanaya qaarna waxay leeyihin waayo eegmada xagga gabadhu addoonta ah inta badan waxay kala mid tahay qaalibka xorta abay kala mid tahay laakiin waxaanu kusii daraynaa timaha iyo meelaha lamidka ana waa laga eegi karaa waayo saxaabada in badan bay ka sugan tahay cumar ayay ka mid yihiin oo asaaniid saxiixa kaga sugan tahay inaanay markaa timaha cawow arkeynayo madaxdeeda kamiso addoonta mar hadday sidaa tahay markuu iibsanayo salafa oo qalafana marka addoomada la iibsanayo haween niqaaba iyo niqaabka iska rogeeyay ma oran jirin waa qofkaas ee xoolaha ay iibinayo oo maanta bala leeyahay warar uu tan iibsan maayo isagoo adduun kala baxayo iibsanayo yani meelaha u baahan oo aanu kusii xadgudbayn oo cawrada u waa inay tahay intaa marka alimu ku gaabsanaya intaasi baan jeclaa inaan kusoo gogabeeyo allah subxaana